أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
bismillaahi raxmaan araxiim halkani waa idaacadda islaamiga andalus oo aad si toosa ugala socotaan xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leenahay aaladda internetka qodobada xiisaha badan ee barnaamijka faafareebka wararka caawa aan idinkugu heno insha allah idinkuna aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid a dowladda iiraan oo sii xoojisay ilaalada ay ka hayso marinbiyoodka hormuus xilli saacadihii la soo dhaafay ee weerar ku qaaday maraakiib amar la'aanteed isticmaalaya marinka gacantana ku dhigtay qaarkood xogihii ugu dambeeyey ayaan caawo idiin haynaa machad laga leeyahay dalka itoobiya oo soo dhoweeyey safiirka ay yuhuuddu u soo magacowday deegaanada soomaaliyeed ee uu ka arrimiyo maamulka ashahadala dirarka ah ee isku magacaabay somalilan ciidanka kufaarta kenya oo toogasho bareera ku dilay wiil soomaali ah wilaayadda islaamiga ah ee jubbada dhexe oo kulan la qaadatay maamulayaasha macadka qurduba faracadeeda kala duwan ee wilaayada jubbada dhexe wixii kulankaas looga wada hadlay iyo kelimaadkii laga jeediyey ayaad caawa maqli doontaan madaxii hore ee kooxda riddada soomaaliya oo weerar afka ah ku qaaday murtad xasan gurguurte xilli jahwareer siyaasadeed uu ka dhex taagan yahay kooxdaasi taagta daran barnaamijkah ayaad ku maqli doontaan qodobadaas iyo kuwo kale iyo wixii nagu soo kordhaba waan idiin haynaa mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا waa habeennimo khamiisa taariikhduna ay ku beegan tahay lixda bisha koob iyo tobnaad sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo faahfaahsan dowladda iiraan ayaa sii xoojisay ilaalada ay ka hayso marinbiyoodka hormus xilli saacadihii lasoo dhaafayna ay weeraro ku qaaday maraakiib amar la'aanteed isticmaalayay marinka gacantana ku dhigtay qaarkood haddaba qodobkaas iyo kuwo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah inoogu haya nuur cali warsameh abusheyba aad baad u mahadsan tahay al akh cabdiwahaab maxamed bukhaari xubinta hadalhaynta iyo guudmarka marigaha islaamiga ah caawa qodobka ugu horeeya oo aynu ku soo qaadanayno waxa uu yahay iiraan oo saddex markab ku weerartay hormuus qaarkoodna gacanta ay ku dhigtay waa hordhaca warbixin lagu qoray shabakadda wararka soomaali memo warbixintuna waxay ku bilaabanaysaa sida tan ciidamada ilaalada kacaanka iiraan ayaa rasaas ku furay maraakiib maraysay marinbiyoodka hormuus sida laga soo xigtay xarunta howlgallada ganacsiga badda ee u k iyadoo weeraradaani imaanayaan saacado kadib markii saliibga trump ku dhawaaqay kordhinta muddada xabadjoojinta u k m t o ayaa sheegtay in markabka koowaad lagu weeraray meel shan iyo toban meel waqooyi bari ka xigta cumaan iyadoo intaa ku dartay in dooni ay leeyihiin ciidanka ilaalada kacaanka iiraan ay u soo dhowaadeen markabka iyadoo aanan la siin wax digniin ah intaas kadib dableydii doonta saarnaa ayaa rasaas ku furay markabka taasoo waxyeelo weyn u geysatay xarunta laga kontaroolo markabka wakaaladaha wararka iiraan ayaa sheegay in markabka uu iska indhatiray digniinaha uga imaanayay militariga iiraan markabka koowaad ayay u k m t o sheegtay in lagu rasaasiiyey meel siddeed mayl u jirta galbeedka iiraan haatana lagu joojiyey biyaha waxayna intaa ku dartay in aysan jirin wax khasaare ah oo soo gaaray markabka iyo sidoo kale shaqaalihii la socday bizi ferfati oo ah qaybta xaqiijinta wararka ayaa goordhoweyd sheegtay inay ogaatay in markabka labaad ee xamuulka ah ee la weeraray ay leedahay shirkad ka howlgasha imaaraadka carabta taas oo ka babanayay calanka jamhuuriyadda banama sidoo kale markabka saddexaad ayaa lagu weeraray isla marinka hormuus xilli uu isku dayey inuu ka gudbo marinbiyoodka hormuus sida ay shirkadda amniga badda ee bangrad u sheegtay qaybta xaqiijinta wararka ee b b c vervat markabkan oo lagu magacaabo m s c kana babanayay calanka banama ayaa lagu bartilmaameedsaday qiyaastii meel lix meyl oo badda ah ugu dhow xeebta iiraan xilli uu kusii jeeday koonfurta marinbiyoodka una socday gacanka cumaan wakaaladda wararka tasniim oo xiriira leh ciidanka ilaalada kacaanka iiraan ayaa iyaduna xaqiijisay in ciidamada badda ee iiraan ay goordhuweyd gacanta ku dhigeen laba markab oo ay sheegtay in sifo sharci daro ah ku socdeen labadan markab ee gacanta lagu dhigay oo midkood la sheegay in yuhuudda uu xiriir la leeyahay ayay tasniim ku dhawaaqday in khatar ay geliyeen amniga badda laguna wareejiyey xeebaha iiraan waxaanay magacyadooda ku kala sheegeen francesca iyo ibamindus wakaaladda wararka ee faris ayaa iyaduna xaqiijisay in ilaalada kacaanku ay sidoo kale goordhuweyd beegsadeen markab ganacsi oo saddexaad oo lagu magacaabo ibhoriya kadib markii uu isku dayey inuu si sharci daraha uga gudbo marinka iyadoo la xusay inuu weli ku xaniban yahay meel u dhow xeebaha iiraan gelinkii hore ee maanta wakiilka iiraan u fadhiya waxaa loogu yeero qaramada midoobay amiir saciid irwani ayaa sheegay in teheraan ay heshay calaamado muujinaya in dowladda maraykanka ay diyaar u tahay inay joojiso xanimaada badda saqdi dhexe ee xalay madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa ku dhawaaqay in muddo dabafuran ah la kordhiyey xabad joojinta lala galay iiraan kadib codsi uu sheegay inuu kaga yimid bakistan ilaa inta teheraan ay soo gudbinayso soo jeedinteeda isagoo aan cayimin muddadaasi taasina waxay ahayd warbixintii lagu qoray shabakadda wararka soomaaliya imaamo markana aynu jaleecno websayteka reediyoga alfurqaan iyo mid ka mid ah warbixinadii maanta lagu qoray macad etoobiya ah oo soo dhoweeyey safiirka yuhuudda u magacooday somalilan waa mid ka mid ah canaawiinta lagu qoray websayteka reediyoga alfurqaan macadka etoobiyaanka ah ee the hon review oo ka faallooda amniga iyo siyaasadda gobolka gaar ahaan geeska africa ayaa ka hadlay tallaabadii uu maamulka yuhuudda markii ugu horreysay safiirka ugu magacaabay maamulka la baxay somalilan waxa uu macadkani go-aanka yuhuudda kusoo magacooday safiirka ku sifeeyey istaraatiijiyad ballaaran oo qotadeedu dheer tahay waa sida uu hadalka u dhigay wuxuu tilmaamay in magacaabistani ay salka ku hayso istaraatiijiyad fog oo yuhuuddu ay ka leedahay badda cas iyo geeska afrika islamarkaana ay ka dhigan tahay in aqoonsigii netanyahu ee maamulka hargeysa loo bedelay mid rasmi ah oo dhaqangal ah siday xustay warbixintu maadaama maamulka isugu yeera somalilan uu ka arrimiyo meel muhiim u ah marinka badda cas iyo gacanka cadmeed yuhuuddu waxay u aragtaa deegaanadan xarun muhiim u ah sugidda amniga marinada ganacsiga ee ay khatarta ku hayaan xuutiyiinta yemen hanjabaadaha xuutiyiinta yemen iyo weerarada maraakiibta ayaa warbixintu ka dhawaajisay in ay kordhiyeen muhiimadda istiraatiijiyadeed ee dhulka uu ka taliyo maamulka la baxay somalilan gaar ahaan markii hoosu dhac weyni ku yimid dekadda ilaad ee yuhuuddu ay gacantaha ku hayso ilaad waa dekadda keliya ee yuhuuddu ay xoogga ku haysato ee ku taallaa badda cas taasoo albaabada loo laabay kadib markii xuutiyiinta yemen ay weeraro gantaalaha ku beegsadeen islamarkaana dekaddan iyo sidoo kale maraakiibta ku xirneed ay ka gudbi jirtay marinka baawilmandab dekadda iyo madaarka berbera oo warbixintu carbowday inay tahay xudun istaraatiiji ah ayay warbixintu ka shanqarisay in yuhuuddu ay si gaar ah u danaynayso islamarkaana ay doonayso inay uga faa'iidaysato la socodka dhaqdhaqaaqa badda macadka the hon review waxa uu carbaabay in maamulka yuhuudda uu awoodda saarayo sida uu aaggan istaraatiijiga ah gacanta ugu dhigi lahaa isagoo u muuqda ayuu yidhi mid ka gaashaantay cawaaqib kasta oo diblomaasiyadda oo arrintani uu kala kulmo safiirka yuhuudiga ah ee loo soo magacaabay maamulka la baxay somalilan ayay warbixintu ku ammaantay inuu leeyahay waayo aragnimo uu howlahani kaga dabaalan karo maadaama ayay tiri uu horey uga soo shaqeeyey kazakhistan azerbaijan iyo kenya waxay hoosta ka xariiqday warbixintu in safiirkani uu tusaale u yahay sida diblomaasiyadda kayaanka sahaynada uu uga shaqaynayo meelaha ay ku badan yihiin cadaadiska iiraan khataraha juqraafi iyo madax banaanida laysku haysto iskastaba ha ahaatee magacaabistan ma ahan mid loogu talagalay muuqaal keliya balse waa dadaal ay yuhuudda ku doonayso inay saldhig kaga yeelato geeska afrika waxaana ku soo aadayaa xilli maraykanka iyo yuhuuddu ay berbera ka wadaan dhisme saldhig militari gaar ahaan garoonka diyaaradaha ee galbeedka magaalada haddaynu halkaa ku dhaafno warbixintii lagu qoray websayteka reediyoga al furqaan markana qodobka ugu dambeeya ciidanka kenya oo tuugasho ku dilay qof soomaali ah waxaa warbixinta lagu qoray websayteka islaamiga caalamada ciidanka booliska dowladda salibiyadda kenya ayaa la soo wariyey in wiil dhalinyaro ah oo soomaaliyeed ay ku dileen nawaaxiga magaalada gaarisa oo ka tirsan dhulka n f d ee ku hoos jira gumaysiga silibiyiinta kenya ehelada wiilka la dilay ayaa xaqiijiyey in wiilkooda oo lagu magacaabi jiray aadan maxamed xasan oo da-diisu ahayd labaiyolabaatan jir uu si gaara ugu baxay gacanta askari ka tirsan booliska silibiyiinta kenya dhacdadan ayuu mid ka mid ah ehelada ku sheegay inay tahay ti saddexaad oo askarigaasi ku dilo dhalinyaro soomaali ah ilwareedyo ayaa sheegaya in dilka uu si gaar ah uga dhacay meel u dhow modika goobjoogyaal ayaa sheegay in wiilka dhalinyarada ah uu ka mid ahaa darawallada kaxeeya gaadiidka loo yaqaano tagaasida waxaana uu dilkiisu dhaliyey kacdoon shacab oo aad u xoogan dad aad u caraysan ayaana isugu soo baxay waddooyinka magaalada kuwaasoo dalbanaya in askariga saliibiga ah loo soo qabto dilka sawirka askariga dilka geystay ee ka tirsan booliska kenya ayaa lagu faafiyey baraha bulshada magaciisa ayaa lagu sheegay kiyaalo waana nin ay aad u baadigoobayaan bulshada ku dhaqan gaarisa xubinta adalaynta iyo guudmarka marigaha islaamiga ayaa intaa noogu eg markan aan idinku wareejiyo walaalka cabdiwahaab maxamed bukhaari iyo qaybaha ka haray barnaamijka faafreebka wararka الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka madaxii hore ee kooxda ridada soomaaliya ayaa weerar afkaa ku qaaday murtad xasan gurguurte xilli jahwareer siyaasadeed uu ka dhex taagan yahay kooxdaasi taagta daran shariif murtad oo mar soo ahaa madaxweynaha kooxda ridada soomaaliya ayaa weerar afkaa ku qaaday hogaamiyaha kooxda ridada ee wakhtigan murtad xasan gurguurte isagoo qodob qodob u dul istaagay dhibaatooyinka uu xasan gurguurte ku hayo magaalada muqdisho iyo in wakhtigiisa uu dhammaaday iyo caburinta uu ku hayo siyaasiyiinta uu isaguba ka mid yahay ujeeddooyinku waxay ahaa in warbixin la kala qaato la isdhegaysto marxaladda la soo gaaray oo dalka uu joogo iyo baahida loo qabo midaysan oo looga gudbi karo marxaladan adag waxaa la socotay muddaxileedka dowladda inuu dhammaaday baarlamaanka waa soo dhammaaday madaxweynahana waad ogtihiin wuxuu ku dhammaanayaa shan iyo tobanka mey ayuu ku dhammaanayaa marka runtii waxaa nasiib darro ah iyadoon heshiis laga ahayn hannaan doorasho in waqtiga waqti muddaxileedka uu dhammaado taasoo keeni karta vaakum iyo waxyaabo badanoo u baahan in aada looga taxadiro mashaakilka ka dhashay barakacinta qoysas fara badan oo soomaaliyeed oo danyara inay bannaanka tuban yihiin intaas waxaa sii dheer in maalin walba magaalada dad lagu dilo loo dilaayo iyadoo barakicin darteed iyadoo laga barakicina meelihii ay deganaayeen duntu arrintaas waxay ceeb ku tahay dadka soomaalida waxay si gaara ceeb ugu tahay dowladda dowladdii la rabay inay ilaaliso xuquuqdooda inay dhulkooda ka barakiciso oo bannaanka ay u tuurto oo laga abuuro business iyo ganacsi oo kuwo kalena intay xoolahii qaataan ay ku difaacaan dowladda arrintaas runtii waa nasiib darro aad u weyn wax laga aamusi karana ma aha waxaa iyadana sidaas oo kale laga hadlaayay caburinta xorriyatul qowlka dadaa xihan saa ogtihiin waxaan ka xusi karaa gabadha xihan waxaan ka xusi karaa dad xisbiga himilo ka tirsan oo xihan oo xabsi ku jira ugu xihan ra'yigooda doorashada hadda la sheego oo beenta ah oo hal xisbi oo wato oo hal qof oo wato oo lagu khasbaayo dadka doorasho ku imaanaysa ama dowladnimo heshiis lagu yaha keenaysa ma ah madaxweyne xasan inuu maanta ku fikiro inuu iska joogo oo uu yidhaahdo laba kun labaatan iyo todobo ayaa xilkaygu dhammaanaya anaa ku darsaday ceebay ku tahay inuu yidhaahdo baarlamaankiya iigu diray aniga sanad ceebay ku tahay wuxuu ogyahay madaxweynaha institution naftiisa wax ugu dari karaa ma jiro maxaa yeele conflict of interesta ka dhaca wax la yidhaha waxa waaye qof inuu asaga wakhtigiisa kororsado ma dhici karto taas waxay keenaysaa deganaansho la-aan intaas waxaa sii dheer oo aanan ka malaysanayn runtii madaxweynaha inuu hantida qaranka ku tasarufo sida foosha xun uu gacmihiisa ku qaado oo uusan soo marin hannaan dowladnimo hantida dowladda haddii la gadaa waxaa la mariyaa saa ogtihiin guddi iibka qaranaa jira qasnada dowladday ku dhacdaa naado qaranaa jirta cidda kharashka ugu badan bixinaysa ayaa laga iibiyaa lacagtaas in haddana loo adeegsado waxaa nasiib darro ah doorasho been abuura magaalada muqdisho doorashooyinka ka dhacayo beenta ahay isqoristii waa layskhasbay doorashada waa layskhasbay natiijada waa laga been sheegay waxaa sidaasoo kale nasiib darro ah baydhaba wixii ka dhacay madaxweynaha inta aan u tegaynay oo aan la hadlayna waxaan dhehaynay madaxweynuhu dalka sharciga ku hogaami raggaana maamul goboleedyada jooga wakhtiga waa ka dhammaaday doorashaha galaan haddii mid adiga aad jecesha ou jiro inuu joogo taageer inuu soo noqdo mushkilo kuma qabno waxaa nasiib daraa ciidamada qaranka oo loo tababaray inay shabaab la diriraan in la hoday oo la mariyey meel aan aamin ahayn aysan tabar u haynin xog ka haynin khatar weynaa dhacday xoogagaalaan dadaa nool lagu qabsaday gaadiidaa la qaatay gaadiidaa la guray looma baahnayn waxa lagu xallin karaa nabad iyo isfaham iyo doorasho laysla ogol yahay in dhiig lagu daadiyo nasiib darro waa كالإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى كالإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafureebka wararka wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa kulan la qaadatay maamulayaasha macadka qurduba faracyadiisa kala duwan ee wilaayada jubbada dhexe kulankan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe iyo maamulayaasha macadka qurduba faracyadiisa kala duwan ee gobolka ayaa looga hadlayay arrimo muhiim ah oo ay ka mid yihiin horumarinta waxbarashada iyo midaynta imtixaanaadka shahaadiga ah ee macadka waxaana kulankan soo qabanqaabiyey maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ugu horeyn ku soo dhowaada faahfaahinta qodobadii shirkan looga hadlayey walaalayaal marka u horeysa waxaan u maxdilinaynaa allah tabaaraka wa tacaala oo nagu manadaystay nagu galladaystay nicam aada iyo aada u fara badan ay u horeyso islaamnimada iyo iimaanka taasoo ilaahay tabaaraka wa tacaala wararkiisa in badan ku sheegay in ay tahay nimco weyn ilaahay tabaaraka wa tacala wuxuuna leeyahay alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii wa radiitu lakum alislaama diina nimcadaas iyadaa ilaahay tabaaraka wa tacaala naga raali noqday runtii tawfiiqdiisa hidaayadiisa sababteedana aan maanta ku muslimnay allahaas ayaa walaalayaal aan u mahadcelinaynaa alxamdu lilaahi aladii hadaana lihada wamaa kunaa linahtadiya lowla an hadaana allah allah tabaaraka wa tacaala waxaan weydiisanaynaa islaamnimadaas inuu nagu sugo naguna oofsado annagoo ismuslimiina maalinka qiyaamana ilaahay inuu nala soo shiriyo fii zumrati almuttaqiin ayaan ilaahay tabaaraka wa tacaala weydiisanaynaa walaalayaal intaas kadib waxaan insha allahu tacaala u fadhinaa inaan soo gebagabayno almuctamaru atashaawiriyi alawal bayna mudaraa'i macaahidi qurduba fii wilaayati jubba alwasda alislaamiya laguna gorfeeyey arrimo badan oo quseeya macaahidda qurdubo ee ku yaala dhammaan degmooyinka ay ka kooban tahay wilayadeena tan ee wilaayata jubal wasda alislaamiya maxaawiirta uu muctamarka ku dulwareegeysanayay waxyaabaha ugu muhiimsan haddaan ka sheegno kow waxa uu ahaa muqararka machadda qurduba loo dejiyey waxyaabaha uu leeyahay maadaama raggani ay ahaayeen raggii maydaanka ka shaqaynayay waxyaalaha kale looga hadlay waxaa ka mid ah mideynta imtixaanaadka iyo waxyaabaha ka ratimaya imtixaanaadkaas mideyntooda in dib loo fiiriyo shuruudaha ardayda la qaabilayo iyo kuwa aan la qaabilaynin in talo iyo tusaale laga dhiibto hal uhelidda caqabaadka jira ee hortaagan tacliinta si guud si gaar ahaan macaahidda qurduba ee gobolka ku yaala waxyaabaha muctamarku ku wareegeysanaya waxaa ka mid ahaa in laga wada tashto sidii loo horumarin lahaa waxbarashada macaahidda qurduba ka jirta iyo sidii loo tayeyn lahaa alxamdulilaah arrimahaas iyo kuwo kale oo runtii aad u fara badan oo quseeya waxbarashada iyo tacliinta ayaa laga hadlay ilahay baana ku mahadsan maantana waxaan u fadhinaa gabagabadii gunaanadkii muctamarka isaga ah intaasi kadib waxaa munaasabadda ka hadlay maamulayaasha macadka qurduba faracyadiisa kala duwan ee wilaayada jubbada dhexe ee kulanka la qaatay mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد marka koowaad allah subxaanahu watacaala ayaan u mahadcelinaynaa marka labaadna wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe iyo maktabu tarbiya ayaan u mahadcelinaynaa runtii kulankan aan isugu nimi waa kulan aada iyo aada muhiim u ah faa'iido badanna laga gaaray wuxuuna ku saabsanaa sidii loo horumarin lahaa waxbarashada ka jirta macadka qurduba faracyadiisa wilaayada hadday ahaan lahayd xagga ardayda xagga manhajka xagga mucalimiinta xagga waxyaabaha kale agabka ah ee uu u baahan yahay dhammaan in laga tashado oo maamulayaashii lagala tashado maamulayaasha dhexdooduna ay khibraad isweydaarsadaan oo iyana ay dhexdooda tashadaan marka faa'iido badan ayaa laga gaaray waxyaabaha saameynta lahaa oo kulanka looga faa'iidaysta waxaa ka mid ahaa manajka ama muqararka cusub ee maktabu tarbiya wa tacliim uu soo saaray oo dhammaan furuucda macaahid qurduba ee walaayaadka dhan lagu mideeyey isagana meesha ayaa lagaga hadlay oo wax layskaga weydiiyey waxaa kaloo laga hadlay imtixaanka shahaadiga ahaa oo la mideeyey ee macadi qurduba oo sanadkan si midaysan looga qaaday walaayaadka iyo sidii loogu diyaargaroobi lahaa imtixaanaadka soo socda ee shahaadiga iyadoo manhajka cusub ee midaysan la raacayo waxyaabihii meesha looga faa'iidaystay ee sida fiican laysaga turxaan bixiyey ayay ka mid ahayd inaha iyo ina kaloo fara badan oo khayraba insha allahu tacaala waa la isla gaaray dadka muslimiinta dhammaan waxaan ku boorinaynaa insha allah khayrka iyo wanaagga lana dadaalo khayrka lagu dadaalo insha allahu tacaala ilahi wuxuu leeyahy watacaawanu cala albiri wataqwa walaa tacaawanu cala alismi waalcudwaan wasala allahu wasalam calaa nabiyina muxamedin wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin بسم الله الحمد لله كفى وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم بعد waxaan rabaa insha allahu dhowr qodob oo aan kusoo xusuday ama aan nooga soo muuqday mawduuca inaan caddeeyo namber kow alle waxaan weydiisanaynaa inuu naga samata bixiyo abaartan daba dheeraatay nooguna bedelo barwaaqo ummadeenna muslimka ah qodobka labaad insha allahu waxaan bogaadinaynaa haddaan nahay maamulayaashii dadaalada ay wadaan maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe ee ku aadan waxbarashada iyo barbaarinta ummadda muslimiinta caruurteeda qodobka saddexaad waxaan soo dhoweyneynaa nidaamka hirgelinta mideyn- midaynta imtixaanka shahaadiga ee mu'asasaadka tacliimiga qodobka afraad waxaan soo dhoweyneynaa muqararka cusub ee lagu midaynayo macaahidda qurdubo dhammaan meeshay ku yaalaan shan waxaan ballan qaadaynaa annagoo ah maamulayaasha kasoo qaybgalay shirkan fulinta iyo dhaqangelinta muqararkaas insha allah qodobka lixaad waxaan ku dadaalaynaa inaan ka hortagno duula maskaxeedka ay dhaqangelinayaan gaalada in aan ka hortagno ee ay kusoo qaadeen ummaddeena muslimiinta wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أولا ما هذا لما الله وسنة الله سنة ونمعيي نعم بدنا لسوء كودي كريم أو رئيس سلام الله نور زاقي عافات كاي أمن جاي إله نسوى فجي حل شرعية الأسكوم مريو إن بدنا وضعك أي أي سنة حقيقة ونعمة ويد قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها نعمك ربي مسو كوبي كرنو وقال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله وقال تعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة بعد الله محمد علينا مكتب, مكتب التربية والتعليم من حركة المجاهدين فأتاجا وحبرد أي تربيان تؤذى كمسلمين تسيقود سيكو محمد علينا ولاية إسلامية كبدا دحى معاهد إذا انكشق يانا جزاهم الله خيرا بان لان هاي إلهنا شقوينك هايدين فضيا الهيسان مسيودة علوس لما أنتم إلهنا وضع فضيا يعني أنت كدب كولان كي وضع تشيء أوه ريكا لو قبتو ما مناش مع هيدا قردوة ولاية الإسلام شبرا دحيان نوقع بالصومي إلهي فلقي وحبضرنا والو قرفيي والو فلنقيي ويكمل هايين عقبات كتاغن سيدي حل وهل لها مقرر كلمدي عصب wixii nooga muuqday imtixaanaadka la mideeyey iyo waxa ka dhalanayo iyo afkaar badan oo la isdhaafsaday maktab tarbiya tacliim iyo maamulayaashii wilaayadii xaqiiqatan farxad gaar bay noo ahayd inaanu markii koowaad isku nimaadno maamulayaashii macaahidda qurdu wilaaya saamin jubbada dhexe annagoo ka tashanaynay arrin wadan dad awlaadda muslimiinta iyo bulshada muslimka guud ahaan mustaqbalkoodii masiirkoodii waxbarashadu waa ummadda masiirkeedii way go-aaminaysaa ummad walibaan waxay ka horumartaa waxbarashadaas haddii la waayana kudib dhacaysaa waxaa laisku haysta waa aqoon weeye aqoontii ka tashanaynay wax badanna wuu noo qabsoomay badanna waa noo sii qabsoomaan rajeyna insha allah si guul iyo wanaag bayna noogu dhammaatay rabbi waana ku mahadsan awalan wa aakhiran واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلهي سبحانه وتعالى أيان أمهدنيا الحمد لله ثم الحمد لله له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون ثم وحان أمهدنينا ولاية إسلامي أجباد الدحاء مسؤولين تودا سوى كلا وحان أمهدنينا مكتب تربية وتعليم وجهود بدن أسغنه قليي howlahaan u fadhinay meeshaan kulankeena oo ahaa kulankii ugu horeeyey ay usoo fadhiistaan ama ay loo wada qabto mudarada ama maamulayaasha macaahidda qurduba ee wilaayada jubbal wusdaa arrimo badan oo nagu taagnaa ayaa looga hadlay muhiimaddeedan lahaa arrimahaas arriman arrimo hore u taagnaa ay ahaayeen arriman waa midda isbeddelaadka hadda la keenay tacdiilaadkii lagu sameeyey muqararka in laisla fiiriyo maxaa si ah maxaa kale wakadaalika midayntii imtixaamaadka iyo shahaadooyinka iyo waxyaabihii laga hadlay intaas in laisla fiiriyo wuu daarnaa kulankeena wakadaalika waxyaabihii hore in warbixintooda la kala qaato la gorfeeyo laisweydiiyo in badan laga niqaasho laga doodo wakhti fiican waan u helnay arrimahaas ayuun shirkeena ugu muhiimsanaa arrimaha lasoo taabtay waxaa kale ka mid ahaa sidaan u horumarinaa bulshadeena muslimiinta waxbarashadooda iyo tarbiyadooda iyo cuquushooda wax alaal wixii loo qaban karo marka shirkeena shir aada iyo aada u habboon buu ahaa aada iyo aadna u qiimo badan ilaahay fadligiisa waxyaabo badan baa inoo qabsoomay intii kale nagan dhiman ilaahay waxaan rajaynaynaa inuu inoo dhammaystiro ilaahay subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa yacni inuu muslimiinta culeysaha haysta ama ha noqdo dhinaca abaaraha ama colaada iyo waxyaabaha kale iyo cadowga kusoo duulay ilaahay subxaana wa tacala inuu muslimiinta uu ka qabto cadowgaasna ilaahay uu jebiyo muslimiintuna ilaahay uu abaarta uu ka saaro wallahu subxaana wa taala aclam wabilahi towfiiq ugu dambeyn waxaa munaasabadda ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يقول الله تبارك وتعالى وقل رب زدني علما واتقوا الله ويعلمكم الله walaalayyaal ilaah yaa mahad iskale subxaanahu wa tacaala allah ayaan uga mahad celinaynaa nicmooyinka faraha badan ee nagu galladaystay kuwa aan ognahay oon dareensannahay iyo kuwaanaan ogeynba ilaah ayaan subxaanahu wa tacaala uga mahad celinaynaa nicmooyinkaasoo ay ugu weyihiin nicmat aliimaan waalislaam allihii nagu manaysto ina siiyey ayaan uga mahad celinaynaa iyadoo aan ognahay maanta koonka aan ku noolnahay dad badan oo ku nool inay ka qatan yihiin nicmada iimaanka iyo islaamnimada annagan ilaahi subxaana wa tacaala inagoon arji iyo codsi aanan u qoran iyo ilaahi subxaana wa tacaala inugu galladaystay waa nicmo weyn oo u baahan marka qofka muslimka inuu dareemo ilaahi inooga mahad celiyo subxaana wa tacaala inta waxaa inoo dheer nicmadan hijrada iyo jihaadka iyo cidaadka iyo ribaadka iyo shahaadada iyo khayrka faraha badan ee isdaba yaalla oo ilaahi subxaana wa tacaala si gaara haddana inoo siiyey oo dad badan oo muslimiin oo towxiidka iyo islaamnimada nala haysta haddana aysan nasiib u yeelanin shareecada ilahay inay ku dhaqmaan inay difaacaan inay u diyaar garoobaan oo cidaad u galaan inay u jilbaxirnaadaan oo ribaad u galaan nasiib umaysan yeelan taana ilaahay subxaana wa tacaala ayaa si gaara inoogu manaysto oo waa nicmo u baahan inaan ilaahay subxaana wa tacaala uga mahad celino u shukrino dhulka maanta aan ku noolna waad dareemaysaan shareecada ilaahay si kaamila looga dhaqmayaa waad aragtaan in mataqaanaa xuduuddii la oofinayo kitaabka ilaahay si kaamila loogu dhaqmayo qofkuna uusan cabsi ka qabin khalqiga adduunka ku nool wax cabsi ah oo uu ka qabo iyadoo aysan jirin waa fadli dheeraado marka ilaahay nagu galladaystay bacda daalika jazaakum allahu khayran waa idiin mahad celinayaa walaalaha mudarada maamulayaasha macaahidda qurduba ee maanta inala jooga wilaayadoo dhan oo ka socda afarta degmo jazaakum allahu khayran ilaahi subxaana wa tacaala camalka aad haysaan miisaanka xasanaadka idinkugu daro waxaa laga niqaashaya ummadda muslimiinta ee ammaanada loo hay sidii xilkaa loo gudan lahaa ayaa wax laiska weydiinayay niqaashka waxaa goobjoog ka ahaa walaalaha maktabu tarbiya oo tacliim mas-uuliyiintooda rag ka mid a jazaakum allahu khayran iyo walaalka mas-uulka wilaayada mas-uulka ka ah ee qeybta tacliinta niqaashkiinina kolley insha allahu tacaala dee khayr iyo wanaag unbaa ka soo baxay waxaa ka soo baxin insha allahu tacaala dee tale iyo tusaale wixii ahna inawanka ilaahay waan qaadanaynaa idinkana mas-uuliyad idin saaran xaggiina inaad qaadataan way wixii xaggiina kusoo aado walaalaha maktabkun iyaguna saas oo kale wixii nasiib ay u yeeshaan iyaguna inay qaataan weeye walaalayaal jazaakum allahu khayran horta waxaan ogaanaynaa insha allahu tacaala dee awalan nalaga rabaa maadaama tacliin aan ku jirno bahda waxbarashada aan nahay oo ummadda muslimiinta jahliga aan kala dardaa aan kala dagaalamayno waxa ugu horreeyana laga doonaya waxaa horta qofku inuu niyeystaa camalka uu ku jira inuu mataqaanaaye qayb ka mid ah thuquurta muslimiinta mid ka mid inuu ku jiro cibaadana uu arko ilaahay ugu dhowaado subxaana wa tacaala oo qofku uu niyeysto camalkan inuu yahay camal uu ilaahay ku caabuda ilaahayna ugu dhowaanay ummaddiisana uu jahliga kaga badbaadinayo yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naara in nafteena iyo ehelkeena aan ka badbaadina naartii ilaahayna amray waxa ugu horreeya ummadda naarta looga badbaadinayo waa in jahliga lagala dagaalamo dadka waa in rabbigood la bara waa in aakhiro la bara waa in ilaahay subxaana wa tacaala hadafka iyo maqsadka u abuurtay la bara meelaha dadku ay wax ku baranayaan ugu horreeyo towxiidka lagu barayo ilaahay lagu barayana madaariistan iyo mu-asasaadkan tacliimiga ugu horreeyo oo macadkan qurdubo uu ka mid yahay mas-uuliyadda ayada marka hore horta inaan qaadano waana laga rabaa nabiguna calayhi salaatu wasalaam waad garanaysaanoo kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raaciyatihi yuu yihi calayhi salaatu wasalaam dhammaanteen waxbaana la raaciyey mas-uuliyiin yaana waxaana la raaciyana waana laga weydiinaa maalinta qiyaama maamulaha macad haya afar boqol ama shan boqol oo arday mas-uulka shantaa boqol oo arday ilaahay subxaana watacaala tacliintooda iyo waxbarashadooda uu kala xisaabtamaya mas-uuliyadda iyada iyo ammaanada gudashadeeda marka inaan xil weyn iska saarna yaa insha allahu tacaalaana laga doonayaa waxaad ogaanaysaan qof walbo idinka idin ka mid ah ummaddan wuxuu u yahay qof waxbarayo bara weyn macalinnimaduna dee mansilo weyn iyo bulshada soomaaliyeed ee dhaqanka hore ee curfiga soomaaliyeed markii loo eego qofka macalinka ixtiraam iyo wanaag iyo khayr fara badana loo hay khalqigan ilaahay markuu abuuray cidda ugu horreysay dadka waxbartay waa allah subxaana wa tacaala ilaah ayaa waxbaray wacallama aadama alasmaaa kullaha uma caradahum cala almalaa'ika waad garanaysaan ilaahay subxaana wa tacaala isagaa nebiyullaahi aadam baray asmaada waxa koonkan yaallo o dhanba nebigeenna macallim ahaa calayhi salaatu wasalaam oo ummadda bari jiray diinka oo ummadda tarbiyeyn jiray oo ummadda khayrka ugu yeeri jiray oo macruufka fari jiray oo xumaanta ka reebi jiray macalinka ummaddan yuu ahaa calayhi salaatu wasalaam shaqada marka aada haysaan waa shaqadii ambiyada qayb ka mida way marka niyaddaas insha allahu tacaala inaad ku shaqo gashaano shaqooyinkiina aada u niyeysataan yaa la rabaa mansilo yar ma ahan ardayga laftiisa wax la barayo waxaa la rabaa intuu ku jira waxbarashada in lagu abaabiyo inuu qaato waktigiisa qayb ka mid inuu ku qaato hadhow markuu waxbarto da-diisuna ay weynaato hadduu alla idmo inuu macalinimada qayb ka mid a qaato oo ardaygu keliya uusan ku haminin inuu acmaasha inta kale uun galo keliya uusan niyadiisa aysan noqon oo uu dacwadii qayb ka noqdo dadkii inuu waxbaro dadkii inuu mataqaanaa wuxuu bartay uu gaarsiiyo mas-uuliyadda xataa ardayga in lagu soo tarbiyeeyo waa arrin aada u fiican waad garanaysaan xadiiska nabi alayh salatu wasalaam idaa maata ibnu aadam inqataca camaluhu bani aadamku hadduu geeriyoodo oo tii rabbi u timaado wixii ka dambeeya camalkiisa dhan wuu go-ayaa saddex yuu nebiga ka soo reebay waxaa ka mid ah cilmi yuntafacu bihi waa cilmiga naafice lagu intifaacayo oo mataqaanaaye qofkan uu qof kale sii baray inta cilmiga nafcigiisa uu socdo adigu ardayga aad waxbartay uu arday kale sii kicina wax sii baraya adigu axbaashaa ku jira oo asana laga yaabo boqol sano iyo ka badan in nafciga uu kuu sii socdo ajirkeeda lagu qoro acmaashan kale la qabanaya khayr noocaas oo kale laga heli maayo wax saa kugu joogtoobaya waa waa waxyaalo yar yar qofka ribaadka ku geeriyoodoo kale waa la sheegay khayrku inuu soconay laakiin camalka bani aadamku inuu go-ayo nabiga noo sheegay waxyaalaha aan go-aynina marka tanu ka mid tahay oo maanta waad arkaysaan cilmiga annagu aan baranayno waa cilmigii nabi maxamed alayh salatu slam aan ka soo dhexna saxaabadii taabiciintii ilaa yowmina hada dadka ajirku u socdaa marka bulsho walbana waad ogtihiin say ummadooda iyo dadkooda wax u baraan oo jahliga ogala dagaalamaan iyo dad kale uga hormaraan adduun iyo aakhiro horumarka bani aadamku maanta wuxuu ku xiraya tacliin yuu ku xiray iyo waxbarasho dadku marka jahliga inaan kala dagaalano waa masalo muhiim oo loo baahan yahay waxaad ogtihiin maanta annaga duulaan fara badan ayaa lagu soo qaaday mid caskari ah mid maskaxiyan ah duulaanka marka nooc walba uu yahay marka inaan anagu muwaajaho u helno wey idinku marka fakriga maanta aad ku aadantihiin midkii caqliga lagula dagaalamayo wey marka insha allahu tacaala maskaxiyan bulshadeennii inaan anagu isku filana in la baro inaan wax baran karno la baro adduunka aanan waxba uga baahnayn rabbigan keliya aan u baahno subxaana wa tacaala innaguna aan isku filan tijaabadaana maanta waa ku guulaysano waad aragtaan muqararaadyaana loo diyaariyey manaahijaana loo diyaariyey dugsi hoose dhexe sare ilaa heer jaamacadeed iyo hadda howsha socota alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin mustawo intaan ka sarreeyana waan rajaynaynaa hadduu ilaahay subxaana wa tacaala inoo qadaro biidni illahi tabaaraka wa tacaala maamulayaashii maadaama aad tihiin ammaanada idin saaran waxaa ka mid a dadka muslimiinta la idiin dhiibay inaad u ilaalisaan waktigooda ardaygan sanad walba waktiguu leeyahay xillina waa fasax xillina waxbarasho ku waxbarashadiisa maalinkiina saacaduu leeyahay saacadana waa fasax bishiina waktiguu leeyahay maalmuu leeyahay maalmana waa fasax waktigaa yare marka ardaygu uu idinla joogo macallimiinta fasalladii ku jira adna maamul aad tahay waxaa la rabaa maamuluhu inuu noqdo qof wax muraaqabeeyo oo ardadii ka warhayo la socdo inuu noqdo yaa la rabaa mas-uuliyadda ee ardayga darsigiisa idinka saaran ardayga in wax la fahansiiyo macalinka darsiga qaabka uu bixinayo xil iyo mas-uuliyad idinka saaran inaad muraaqabaysaan oo ardaygii bugaagtooda iyo waxbarashadooda iyo tacliintooda aad la socotaan xil idinka saaran xuduurka ardayga in lala socdo ma yimaade ma maqan yahay ma gembiye ma jooga waa mas-uuliyad ka saaran qofka maamulka in lala socdo nadaafadooda iyo akhlaaqdooda iyo tarbiyadoodana waa mas-uuliyad weyno ragga maamulayaasha saaran macalinka inta saaran in ka badana qofka maamulaha saaran sababtoo a maamuluhu wuxuu mas-uul ka yahay macalimiintan darsiga bixinaysa waxaa la rabaa inaad macalinka la xisaabtanta oo tira macalin oo darsigaadi waad ka soo dib dhacday saacaddii ardada waa kana shan daqiiqa lix daqiiqa dib u dhacday waktigaana ardaa iska lahay oo ammaanay nagu heydana ilahay inuu na weydiina ila waktigaan iyagan ugu talgalnoon u ballan qaadnay oo kontaroolkaas wuxuu keenayaa ardaygu inuu dadaalo marka waxaa la rabaa idinka inuu nashaadku idinka yimaado firfircooni idinka timaado taladu idinka timaado dabagalka iyo mutaabacadu idinka timaado marka macalinka ay sii marto saan arday ay ku gaarto ayaa la doonaya insha allahu tacaala maxayadda qurduba ka soo baxeen maxayadda qurduba marka waa masder weyn oo muslimiinta ay ku tashanayaan oo ardada ka soo baxda lagu tashanayo marka insha allahu tacaala waxaad soo saaraysaan jiil wanaagsan oo ummaddii muslimiinta anfacaya mirahoodana hore loo arkay idinkuna marka waxaan idinka rabnaa insha allahu tacaala inaad dadaashaan waxaan idinka doonaynaa inaad naftiina la xisaabtataan oo xaasibu anfusakum qabla an tuxaasabu war intaan laydin xisaabin ka hor idinkoo is xisaabiya idinkoo isla xisaabtama miisaanka isa saara maamulo walba isxisaab xagee wax kuu mareen hadda waad aragteen nidaam cusub ay hadda walaaluhu dejiyeen in mataqaanaa imtixaanaadka nihaa'iga ugu dambeeya shahaado lagu qaadanayo sanad walba ay qaadaan maktabka inuu qaado maktabka tarbiya tacliim maktabka marka adiga maamulaha waxaa laga yaabaa macluumo iyo xog inaadan ka haynin su-aalaha imaan doona iyo wax la qori doona maamulayaasha shaqo kuma laha koray ka imaanaysaa soo maa waxaana laga rabaa marka annagu ardada duruusta naloogu dhiibay inaan ku hubsanno inay duruustaa qaateen oo barteen inta anagu haddaan ku dadaalno oon hubsan oon xisaabino waxaa inoo soo baxaysa wax walba ardayga lagu imtixaana hadduu ku dhacona waa dadaal xumo xaggiisa ka timi hadduu baasana dee anagu waajibkeeni waan gudan maamulayaashaan ka imaanaya mas-uuliyiintaan ka imaanaya maktaba tarbiya wa tacliin duruus aan la dhigin oon ardayga la siinin imtixaan kama qaadi karaan suuragalma waxaan suuragal ahaynna waxaa laga rabaa maamulayaashan laga rabaa darsi walboo loogu talagalay sanadka in la bixiyo inuu baxo idinkaa la idinka rabaa oad ku xisaabisaan oo waqtiga aad ku ilaalisaan biidni illahi tabaaraka wa tacaala ilaahay wuxuu jecel yahay addoonku markuu camal qabanaya camalka inuu itqaaniyo oo uu ka yool gaaro inta tabartiisa ah inta daaqadiisa uusan waxba ka agran bulshadiisa muslimiinta mustawaha uu gaarsiin kara ugu dambeey inuu gaarsiiyaa la rabaa taana marka waxay keenaysaa insha allah taala itqaankaas ilaahayna inuu kugu jeclaado ajrina aad kaga hesho bulsho fiican iyo arday wanaagsan aad ummaddii muslimiinta usoo saarto dadku insha allahu tacaala ay mataqaanaa kuu mahad celiyaan jazaakum allahu khayran wa akhiiran naftayda iyo tiina waxaan u dardaarmayaa ilaahay cabsiya subxaana wa tacaala acmaashaan aan ku jirna ee jihaadka majaal walba waa mashaqo ilaahayna aan ka baqno subxaana wa tacala wax ugu badan aan kaashanayno cabsida ilaahay waa inay noqoto qofka ilaahay hadduu ka baqo ilaahay makhraj buu u furayaa umuraha culayskao dhan ilaahay subxaana wa tacaala inoo fududaynayo taana insha allahu tacaala waxaan ku gaaraynaa nidaamka iyo mustawaha aan rabnaan ku gaari doonaa ilaahay khayr ha idin siiyo rag odayaala oo mas-uuliyiina oo ammaano hayaatiin oo islaamkuna xilka iyo ammaanada uu ku aaminay majaalka muslimiinta aad ka haysaan ilaahay ha idinkugu kaalmeeyo ilaahayna subxaana wa tacaala dee sabab ha idinkaga dhiga gacmihiina iyo dadaalkiina iyo juhdigiina inay ku soo baxaan dad muslimiinta islaamkaba anfaca ilaahay subxaana wa tacaala ha ka soo saaro macadka iyo macaahidda qurduba guud ahaan jazaakum allahu khayran insha allahu tacaala dee wixii hadda ka dambeeyana goobihii iyo shaqooyinkeennaaan ku kala laabanaynaa waxaan isku ognahay shaqadii iyo maradii inaan dhexda u xiranno nin walbana dadaal iyo إلهي عبسدي وكالمستو لي ماله وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وفدة تهلو نصرا guud ahaan barnaamijkii faafureebka wararka caawa naga intaas allah subxaanahu watacaala ayaa ku mahadsan noo suurtageliyey inaan barnaamijka idiin soo gudbinno idinkuna aad si sahlan ku dhegaysataan inta aan barnaamij mid kan la mid a dib mar kale ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى